subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kuwooda ugu doorka roona waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya oo guddoomiyey shirka joogtada ah guddiga qaran ee xakameynta xanuunka koronafirus wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo soo saartay war-saxaafeed ku saabsan imtixaanaadka shahaadiga ah ee dalka maamulka gobolka banaadir oo kormeer ku tegay degmada yaaqshid oo ciidamada ammaanku ay ku soo qabteen dhagarqabe ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo bambo gacmeed ku tuuray bar koontarool ciidamadu lahaayeen wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha gobolka mudug oo gaaray degmada bacadweyn ayaa kulamo la qaatay bulshada degmadaas waa deegaankaasi oo dhowaan waxyeelo ay ka soo gaartay roobab xoogan iyo daadad halkaasi ka dhacay tartan cilmiyeedka bisha barakaysan ee ramadaan oo caawa ama ay u soo gudubtay wareegga labaad tartanka magaalada gaalkacyo wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo kala diray guddiga ka hortagga ama la tacaalidda xanuunka koronafirus
waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
mar kale arooryo suuban dhegaystayaal waa lixda bisha shanaad sanadka labada kun iyo labaatanka intaad dhegaysateen waa qodobada warkeena ugu doorka ron u diyaargarooba warkii oo fidsan ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa guddoomiyey shirka joogtada ee guddiga qaran ee xakameynta xanuunka koronafirus wasaaradaha waa wasiirada caafimaadka dowlad goboleeda ee xubnaha ka dowladda dhexe ee dalka ayaa ka qayb galay kulanka waxaana looga hadlayay dardargelinta wacyigelinta bulshada iyo ballaarinta awoodda dowladda dowlad goboleeda iyo sidoo kale xakameynta faafitaanka xanuunka covid nteen wasaaradda caafimaadka waa wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed ku saabsan imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada dalka wasaaradda waxbarashada ee hidaaya tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedada iyo gobolka banaadir kulan muhiim ah oo ay bahda waxbarashadu yeesheen ayaa waxa ay si qoto dheer uga hadleen imtixaanaadka shahaadiga ee dalka iyo saameynta xanuunka covid nteen uu ku yeesha hakadka waxbarashada wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleeda iyo gobolka banaadir ayaa waxa ay kulankaasi ka yeesheen saameynta xanuunka covid nteen waxaana ay si toosa uga hadleen habsamii socodka waxbarashada shirka ayaa si qoto dheer diiradda loogu saaray imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada sideedaad iyo labaiyo tobanaad iyo saameynta uu ku yeeshay hakadka waxbarashada waxaana la isku raacay imtixaanka shahaadiga ee fasalka labaiyo tobanaad ee dugsiga sare ee mas-uuliyadda iyo diyaarinta qaadista ay leedahay wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo la kaashanaysa wasaaradaha waxbarashada heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe oo ay mas-uuliyadda iyo diyaarintiisa iyo qaadistiisa ay leeyihiin wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleeda iyo sidoo kale gobolka banaadir iyagoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya in go-aan laga gaaro sida iyo goorta qaadista imtixaanaadka labada heer ee soddonka juun labada kun iyo labaatanka iyadoo go-aankaasi lagu salayn doono sida xaalada dalku ay noqoto iyo sida caalamku uga adkaado xanuunka safmarka ee coronafirus in laga wada shaqeeyo la iskana kaashado badbaadinta goobaha waxbarashada dalka guud ahaan iyo in xooga la saaro ilaalinta mustaqbalka waxbarashada dalkeena soomaaliya iyadoo la raadinayo xuquuqda macalimiinta soomaaliyeed ee muddada dheer dugsiyada waxbarashada kasoo shaqaynaysay oo covid nteen dartiis u xayran yihiin macalimiintaas oo aan garowsannahay ee lagu yiri war-saxaafadeedka in lafdhabar u yihiin waxbarashada dalka ugu dambeyntii wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowladda soomaaliya wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedada maamulka gobolka banaadir ee waxay uga mahad celiyeen dhammaan bahda waxbarashada qeybaheeda kala duwan fulinta tallaabooyinka bahda caafimaadka ka qayb qaadashada wacyigelinta bulshada iyo sida looga hortagayo xanuunka safmarka ee covid nteen maamulka gobolka banaadir ayaa kormeeray degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir oo ciidamada ammaanku ay kusoo qabteen dhagarqabo ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo bambo gacmeed ku tuuray koontarool degmadaasi ku yaala nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinaya
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax ayaa howlo kormeera ku tegay degmada yakshid qeybaheeda kala duwan si uu u kurgalo xaaladda amniga ee degmadaasi iyo sida ay ciidamada ammaanka heeganka ugu yihiin la dagaalanka kooxaha nabaddiidka ah iyo kuwa burcadka ah ee dhaca u geysanaya hantida dadweynaha gudoomiye tuulax ayaa kormeerkaasi inta uu ku jiray waxaa warbixino kala duwan ka dhageysanayay maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada amniga ee degmada iyagoo sheegay in maamulka degmada ciidanka amniga oo garab keelaya shacabka degmada ay ku guuleysteen in ay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah kooxaha argixisada al-shabaab oo bambagacmeed ku tuuray bar koontarool oo ciidamada ammaanka ku baaraan gaadiidka hase ahaatee ay ciidamada amniga gacanta ku dhigeen gudoomiye tuulax ayaa goobaha uu kormeer ku tegay waxaa ka mid ah xaafadda jungal xaafadda towfiiq xaafadda horseed iyo qeybo kale oo ka mid ah degmadaasi kormeerkan oo dhowr sac qaatay ayaa intiisa badan wuxuu ahaa mid lug ah oo ay mas-uuliyiinta ku lugeynayeen wadooyinka iyo xaafadaha degmadaasi markuu kormeerkaas soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta ugu warbixiyey gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulax isagoo tilmaamay in kormeerkan uu noqon doono mid joogto ah oo ay ku tegi doonaan dhammaan degmooyinka gobolka banaadir si ay ugu kurgalaan amniga caasimada iyo in la dardargeliyo howlgallada lagula dagaalamaya kooxaha nabadiidka ah
salaan kadib caawa waxaan kormeer ku nimid degmada yaakshid kormeerkaasoo ku saabsanaa sidii aan ugu kurgeli lahayn eh, wadashaqaynta ciidanka iyo shacabka bandowgii En, caawa maqribkii degmada waax ka tirsan waaxda horseed waxaa lagu soo tuuray bamgacmeed bamgacmeed bamgacmeedkaas waxaa nooga shahiiday askari ka tirsan ciidanka booliska sida laamaha amnigu xaqiijiyeenna waxaa gacanta lagu dhigay een, mid ka mid ah argagixiyihii soo tuuray ee, bamka oo la- oo la qabtay horey waa markii labaad oo isla waaxdaas lagu soo tuuro asna kii ka horreeyey waa la qabtay sida ciidanku ay noo xaqiijiyeen waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaya una ammaanaya ciidanka booliska fi- ee, sida wanaagsan oo ay heeganka ugu jiraan mar walba annaguna waxaan diyaar idinla nahay inaan ee, idinku dhiirigelinno hawsha haysaan maamulka degmada iyo shacabka waxaa laga rabaa dadka kusoo dhex dhuumanaya sida hadda ay nagala shaqeeyeen in la qabto in degmooyinka kalena ay uga daydaan dad qof walba oo fal amni darro sameynaya oo kusoo dhex dhuunta shacabka annagana laga rabaa inaan iska qabanno haddaan shacabka iyo maamulka iyo ciidanka aysan wada shaqaynayna wax diidaya ma jiro maalin walba in lagu soo dhex dhuumo in lagu soo dhex dhuunto marka yaakshiid maamulkeeda iyo ciidankeedaba waa ku ammaanan tahay in markii labaad qof bamgacmeed soo tuuray oo argixisada ka tirsan ay qabtaan
nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka mudug ayaa gaaray degmada waa deegaanka bacaadweyn iskaasi oo kulan la qaatay bulshada deegaankaasi oo dhowaan waxyeele ay kasoo gaartay roobab iyo daadad halkaasi ku dhuftay baashe cali xaashi ayaa warbixin arrintaasi ku aaday inooga soo diray hobyo
gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali diiriye isxan oo gaaray deegaanka bacdweyne ee koonfurta gobolka mudug ayaa sheegay in xaalad halis ah ay ka jirto deegaanka taas oo ka dhalatay roobab xoogan oo dhowaan halkaas ka da-ay waan u jeednaa in dadkii ka qaxeen meesha in guryihii biyo ka baxaan sida sanatarku noo sheegayna dadkan shaqada ay lahaayeen annaguna waa ka warqabnay Eh, dowladda fad- eh, galmudugna way ka warqabtaa inay warshadda cusba lahayd ayadana waxaa qaaday biyo dadkii marka waxaa weye nolol maalmeedkii xataa ma hayaan Eh, bakaaradii raashinka ku jiray baddu raa- wuxuu raacay biyuu raacay guryo waa dumeen Eh, waxaan uga mahad celinayaa allihina abuurtay subxaana qaadir horta marka u mahad celinayaa oo nimcadaan na siiyey waxaan kaloo mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo runtii dadaal dadaal badan sameeyey dadaal badan sameeyey oo ku dhawaaqay guddi ee warbixinna ka keena gurmadkana loo dhiibo ama gaarsiiya ee walaalaha yaray bacdweyne ayagana waxaan leenahay wixii dhintana allah u naxariisto ee wixii dhammaado raashin ama ee dhaqaale ahaana dee ina laa macasaabirin samar in la kaashada la rabaa dhanka kale senator abuukar oo ka tirsan golaha aqalka sare ee qaranka iyo gudoomiyaha deegaanka bacadweyne axmed daahir ayaa tilmaamay inay bulshada deegaanku ay wajahayaan xaalad adag tii ugu darneed aan isla xalili karayn ayaa ka dhacday midda ugu weyn oo ugu muhiimsan oo hadeertaan aan doonayno keliya inaan la- magaaladan waxay lahayd hal shaqo hal il il shaqaale ayay lahayd oo cusbada ah hashiina biyo ayaa kiciyey intiisa intaasoo sano waxay diyaarsanayeen oy bannaanka ay dhigaayeen hal habeen ayaa wixii oo dhan biyihii ku wada laabteen waa u jeediin hadda wixii magaaladii labadii layn inay is haystaan biyuhu bannaankana way u baxsan yihiin oo sidaas ay ayagu isku haystay bannaanka u baxsan yihiin marka eh, dhibaatada intaas la eg wey midda aan la dhawaaqaynay oo hadda aan u sheegaynay eh, haddii madaxweynaha ay tahay iyo ra- hadday tahay eh, ra-iisul wasaaraha iyo hadday tahay maamul goboleedka eh, madaxweyne qoorqoor hadday tahay eh, guddoomiyaha gobolka waxay aan la dhawaaqaynay eh, waxa halkan yaalla weeye hadda dadkana waa idiin geynaynaa haddii alla yidhaahdo beesha calxaashi raadiyaha iyo tv-ga qaranka bacadweyne
tartamayaasha degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa usoo gudbay wareega labaad ee tartan aqooneedka bisha barakeysan oo ay qabato warbaahinta qaranka soomaaliya xasan baydhabo ayaa ka warramaya
tartan cilmiyeedka bisha barakaysanna oo galiya sanadkii sagaalaad oo ay qabanayso warbaahinta qaranka islamarkaana si toosa looga daawanayo telefishinka qaranka lagana dhagaysanaya idaacadda radio muqdisho ayaa habeen weliba waxaa ku tartama tartamayaasha gobolada iyo degmooyinka dalka waxaa habeenkii xalay kulankaasi kow iyo tobnaad oo ah wareega koobaad ee ku tartamayay tartamayaasha degmooyinka gaalkacyo iyo horwadaag oo ka kala tirsan gobolada mudug iyo banaadir waxaana barnaamijka sanadkii toddobaad oo xidhiidha taabagelinayay maamulka gobolka banaadir tartamayaasha labada degmo ee gaalkacyo iyo howlwadaaga ah ayaa muujiyey tartan aad u adag islamarkaana ahaa mid xiise gaar ah xambaarsana iyaga oo soo bandhigay aqoon iyo asluuba wanaaga labada dhinac tartamayaasha degmada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa la weydiiyey toddoba su-aal waxa ay ka jawaabeen shan su-aal waxaana ay iska qaldeen laba su-aal waxa ay ka faa'iideysan ka faa'iideysteen saddex su-aal oo soo reer martay tartamayaasha degmada howlwadaaga sidaasi daraaddeed wadarta guud ee dhibcaha tartamayaasha degmada gaalkacyo ay heleen waxa ay noqotay lix iyo toban dhibcood tartamayaasha degmada howlwadaag ee gobolka banaadir waxaa dhankooda la weydiiyey toddoba su-aal waxa ay ka jawaabeen saddex su-aal iyaga oo iska qalday afar su-aal ma jirin wax ka faa'iidaysiya oo ay heleen sidaasi daraaddeed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartamayaasha degmada howlwadaaga ee gobolka banaadir waxa ay noqotay lix dhibcood tartamayaasha degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa habeenkii xalay usoo gudbaya wareega labaad ee tartanka habeen dambe haddii alla idma oo ah habeenkii laba iyo tobnaad ee tartanka waxaa booda isdari doonaa tartamayaasha degmooyinka waaberi iyo xuduro oo ka kala tursan gobolka banaadir iyo bakool xasan abuukar cali xasan baydhabo warbaahinta qaranka muqdisho
guddiga gurmadka qardho ayaa waxa ay la wareegeen deeq ka timid hay-adda samson foundation oo loogu talagalay in loo qeybiyo afar boqol iyo konton qoys oo danyar ah sida warbixinta warkan inooga soo diray garowey yuusuf maxamed maxamuud
hay-adda samson foundation ayaa ku wareejisay guddiga gurmadka qardho raashin loogu talagalay afar boqol iyo konton qoys oo ka mid ah dadkii ay saamayntu ka soo gaartay daadadkii qardho wuxuuna ka koobnaa raashinkani bur bariis sonkor caano timir iyo saliid wuxuuna qayb ka ahaa kaalmo ay hay-addani samsam ka heshay dowladda kuweyt aways cumar xasan iyo axmed maxamed xuurre oo ka mid ah madaxda hay-adda samsom foundation ayaa isla raacay in mar walba ay u taagan yihiin caawinta walaalahooda soomaaliyeed taasina ay keentay gurmadka qardho ee wakhtigani Een, maanta insha allah waxaan jecel lahay een, inaan qaybinno een, raashin ay soo dhiibeen walaalo waxaa weeye muslimiinta ah Een, walaalahaas oo ah een, alhaya alkhayriya een, fi lkuweyt raashinkaas oo ay fududaynayso oo fulinayso een, hay-adda samson foundation Een, raashinkaas oo kale ah een, bur bariis sonkor saliid timir iyo caano raashinkaasoo loogu talagalay afar boqol iyo konton qoys qoyskiiba insha allah ay qaadan doonaan haddii ilaahydmo haaf bariisa haaf bura haaf sonkora laba caagooda saliida laba timira iyo daasad caana ah sidaa daraaddeed ayaan rabnaa insha allah guddiga gurmudka inaannu ku wareejinno iyo magaalada qarno
waxaan wadnaa marka raashin ayaan wadnaa hay-adaha wado waxaa weeye hay-a alkhayriya alislaamiya alcaalamiya oo kuweyt ka socoto iyo samson foundation oo aad taqaanaan oo hay-ad lokol ah raashinkaas ayaan wadnaa raashinku wuxuu ka kooban yahay bur bariis sokor saliid caano iyo timir waa maaragta raashinka aasaasiga ah oo maaragtay dadka soomaaliya inta badan oo duulqaalibka ah ay isticmaalaan waxaan ugu talagalnay insha allah hadduu ilaa yidhaaho inay ka faa'iidaystaan raashinka inay ka faa'iidaystaan dad gaaraya afar boqol iyo konton qoys insha allah hadduu ilaa yidhaaho waxaan marka insha allahu rajaynaynaa hadduu ilaa yidhaaho inay bilow inoo noqoto hadduu al idmo waxaan jecelnaha insha allaahu inaan insha allah hadduu ilaa yidhaaho aan soo kordhino hadduu ilaa yidhaa hadduu al idmo duqa degmada qardho cabdi siciid cismaan ayaa ka mahadceliyey deeqdaani xusayna inay gaari doonto ciddii loogu talagalay oo ah danyarta qardho
runtii hay-adan samson foundation wax badan bay halka ka qaybinaysay xiliyadii adkaa ee lasoo maray waa ugu mahad celinaya maantana inay ka qayb qaato fatahaadii roobabka ee magaalada qardho saameeyey runtii oo dadku wax ku yeeleen waa halkaa aad baa waxaa uga mahad celinaya gurmadka degdegaa ee la soo gaareen oo runtii sida hiil kale ee u soo gaarsiiyeen insha allah waxa weeya raashinkaas afar boqol iyo kontonka qoysa annaguna waan kala wareegnay insha allah waxaan rajaynaynaa inay gaaraan dadkii loogu talagalay haddii alla yidhaahdo gabagabadiina raashinkan ayaa loo qaybiyey afar boqol iyo kontonkaani qoys oo ay barakaciyeen daadadkii qardho kuwaasi oo ka mahad celiyey garb istaagga wakhtigaani adag waxaan halkan ugu mahad celinayaa hay-adda samsam foundation iyo dalka kuweyt oo na soo gaarsiiyo deeqdan raashinka ah aad ayay u mahadsan yihiin yuusuf maxamed maxamuud warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada garowe
warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegaysanaysaan iminkana wararka dibadda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa kala diray guddiga la tacaalidda xanuunka coronavirus kaasi oo dhibaato baan ku haya dalkaasi aqalka cad ayaa qorsheynaya in toddobaadyo gudahood uu kusoo afjaro shaqada guddiga ka hortaga xanuunka coronavirus iyadoo dalkaasi oo weli faraban uu ku hayo xanuunka covid nteen aqalka cad ayaa wajahaya cadaadis ku aadan doorashada sanadka dalkaasi ka dhici doonta iyo dhaqaalaha oo dhulka galay afar iyo labaatankii saacadood aynu soo dhaafnay in ka badan laba kun iyo saddex boqol oo qof ayaa ugu dhintay xanuunka coronavirus gudaha dalkaasi maraykanka waxaana madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu xil uu booqanayay warshada arizona ee ku taala dalkaasi ee sameysa maaskarada afka iyo sanka lagu duubto uu yidhi dalkeena dib ayaan usoo celinaynaa saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi maraykanka ayaa ka digtay fayraska inuu kusii faafo iyadoo dalkaasi laga bilaabay ganacsiyada in dib loo furo maraykanka ayaa haatan waxaa la xaqiijiyey in hal dhibic laba milyan oo kiis in ka badan toddobaatan kun oo dhimasho ah iyadoo taasi oo laga soo xigtay tirakoob ay sameysay jaamacadda hobkin oo ku taala baltimore booqashada madaxweynaha dalka maraykanka ee donald trump ee warshada ayaa imaaneysa iyadoo toddobaadyo uu ku sugnaa aqalka cad ee maraykanka looga arrimiyo waxaana wariyaasha uu sheegay in guddiga la tacaalidda xanuunka coronavirus iyo madaxweyne ku-xigeenka mak benis ay shaqo wanaagsan soo qabteen balse haatan loo baahan yahay isbedel lagu sameeyo iyadoo markaasi laga duuriyo badqabka iyo dib u furidda ganacsiyada dalkaasi dadka wax dhaliilaha ayaa madaxweynaha ku eediyey inuu ku qamaarayo caafimaadka dadweynaha dalkaasi maraykanka isagoo doonayay dib u furidda dhaqaalaha maraykanka iyadoo bisha nofembar ee soo socotana lagu wado dalkaasi inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada ee maraykanka gobollo badan oo maraykanka ka tirsan ayaa ogolaaday kuwaasi oo ganacsadooda dib loo furay balse haatan waxaa la arkayaa kiisas badan oo cusub oo coronavirus ah waxaana gobolladaasi ka mid ah texas minnesota iyo gobollo kale oo dalkaasi maraykanka ka tirsan sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda maareynta masiibooyinka federaalka bishay soo socota in ka badan soddon kun oo qof ayaa maalintii u dhiman kartaa fayraska coronavirus ayay tiri balse aqalka cad ee koongareeska ee looga amriimiyo dalkaasi maraykanka ayaa gaashaanka u dowray warbixintaas isagoo tilmaamay inay tahay wax aan sax ahayn warkasu waxaad kala socoteen dhegeystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi uu ku dhan yahay anigoo timacadda idiin soo saaray halkaan idinkala socodsiinayay cabdisalaam mukhtaar ayaa farsameynayay